waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kadib markii garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ay ka dhacday shaqaaqo iyo gacanka hadal u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa sirdoonka qaranka ee nisa iyo shaqaalaha waaxda socdaalka ee garoonka taasi oo sababtay hakad iyo qalqal ku yimid howlihii garoonka ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wasiirka wasaaradda amniga gudaha iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk kuwaasi oo sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono dhinacyadii falkaasi ka dambeeyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada duraan faarax iyo wasiirka amniga gudaha xasan xundubey ayaa kulan deg deg ah oo dhacdadaasi la xidhiirta la qaatay taliyaha ciidanka biliiska soomaaliya agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maareeyaha hay-adda duulista rayidka iyo saraakiisha laamaha amniga ee garoonka diyaaradaha aadan cadde iyadoona kulankaasi saraakiisha laamaha amniga ee garoonka looga dhegaystay warbixin ku aadan sidii ay u dhacday shaqaaqadaasi qalqalka gelisay howlihii garoonka iyo in la helo ciddii ka dambaysay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada duraan axmed faarax ayaa halkaasi ka hadlay waxaan rabaa oo kale inaan idinla wadaago oan idiin caddayno waxyaabihii yararka ah oo maanta ka dhacay airboorka airboorka aadan aadan cabdulla cusmaan waa wejigii iyo imagekii uu dalka uu lahaa airboorka caalamiga airboorka ugu weynaa howlihiisa iyo shaqadiisa waxaan u baahannaha inay la noqoto mid soo jiidasho leh hadday tahay mid caalamiya iyo mid gudahaaba meel dadka soo jiidato oo qurux badan oo bilicsan oo nidaam iyo wanaag uu ka muuqdo wax kasta oo arrintaas wax ka duwan keenaya mas-uuliyad ayaa naga saaran inaan ka joojinno oo aan ka xalinno marka waxaan rabnaa inaan halkaan uga ballan qaadno ummadda soomaaliyeed waxyaabaha maanta shaqaaqadaas yartaah oo kale oo dhacday inaysan dib dambe aysan uga soo noqon islamarkaasna ashkaastii waxaa laga yaabaa dad aan munaasib u ahayn inay meeshaan oo kale inay ka shaqeeyaan inay ay maxaa la yihahdaa hawshaas inay si aan ula ka ahayn ama si aysan ugu talagelin inay uga dhacdo laakiinse waxaan rabnaa inaan ballan qaadno inaan hawshaas waxyaabahaas oo kale inaysan meelaha u ah waddanka iyo muuqaalkiisa iyo milicdiisa meesha muhiimka u ah inaan dad noocaas oo kale inaysan ka shaqayn oo aysan joogin dadkii maantay aan isleenahay waxyaabahaas shaqaaqooyinkaas yararkaa sababay u ahaayeenna run ahaantii waxaan haddaba gacanta ku haya hay-adaha amniga oo oo howlahan shaqada ku leh ayakaana tallaabooyinka ku habboon oo sharciga ah iyakaa ka qaadi doona wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in shaqaaqadaasi dhacday wax saamayn sidaa u buuran aysan ku yeelan howlaha garoonka islamarkaana falka uusan ahayn sida baraha bulshada loogu buunbuuniyey marka waxaan rabnaa inaan airboorku hawshiisa sidiisiiba u socotaa wax mushkila iyo caqalad iyo wax yar oo istaaga inaysan marna inaysan soo gelin waxaan rabnaana airboorka iyo hay-adaha kale oo annagu hadda mas-uuliyadoodana saaran tahay inay ahaadaan hawshoodan inay sida ugu muhiimsan inay gutaan arrimaha duulista iyo eerbooradu waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo dalka soo kabashadiisa iyo muuqaalkiisa wanaagsan qeyb weyn ka qaadanaya waddanku horumar fiican ayaa laga gaaray sidaad la wada socotaano maantay maxaa la yihahda soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada east africa qaybahooda ugu mugga weyn dhinaca hadday tahay eerboorada ama culeyska ama diyaaradaha imaanahaya siday yihiin diyaarado fara badan ee hadda international ay waddanka usoo yimaadaan kuwo fara badan oo kalena saf ugu soo jiraan ay rabaan inay yimaadaan marka ma rabno in muuqaal xun oon munaasib u ahayn in laga gudbiyo cid kastoo waxyaabaha sahli kartana inaan ka hortagno oo si muglow wanaagsan inaan uga hortagno marka waxaan leedahay oan rabnaa inaan idinla wadaagno inay hawshaas aysan ahayn sida loogu buunbuuninayo baraha bulshada iyo wax udhowtoona inaysan ahayn eerboorkana wax mushkila inaysan ka jirin shaqaaqoonkaas carqaladahaas yarkaahoo maanta iyo waxaas yarkaa waqtigaas yarkaa dhacayna haddii ilaha yirahdo waxaan idiin ballan qaadno inaysan dib dambe aysan usoo noqon oo aysan dib dambe u dhicin wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan xundubey jimcaale ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya ay amreen in tallaabo ay ka qaadaan shakhsiyaadkii ku lugto lahaa dhacdadaasi sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in dhacdo noocaas oo kale ah aanay horey uga dhicin islamarkaana aanay dib ugu soo laaban doonin garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waa meel aanan u rabin runtii in haba yaraatee wax dhibaataa ama nabar ay soo gaaraan sidii oo wasiirku u sheegana waxyaabay saaka ka dhacay waxay ahaayeen waxyaabo taabanaya ummadda soomaaliyeed guud ahaan raallin aanan ka ahayn arrintaasna markii ay dhacday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba aniga iyo wasiir duraan waxa ay nagu soo amreen oo na fareen in baaritaan lagu sameeyo oo lasoo baaray sida wax u dhaceen oo haddii ay hay-adaha ay ka dhaceen iyo dadka ay ka dhaceen lala fariisto la dabagalo cid alle ciddii arrintaas ay ku caddaato inay qaladaadka noocaas oo kaleeta ay ka dhaceen ama ka yimaadeenna tallaabo ku habboon in laga qaado waxyaabaha wasaaradaha heer wasaaradaad wasaar eh, ah, heer wasaaradeed ahoo nala egna annagu tallaaban ka qaadi doonaa deg deg ah marka aan baarna kadib waxyaabihii u baahan in go-aan ka weyn laga qaatana waxaan ula naqon doonaa madaxda laakiin sida wasiirka iga horreeyey eh, wasiir duraan axmed faarac uu sheegay waxaanu eh, iska kaashanaynaa wadax- wax- waxqabadkaas waana ka xunnahay muuqaalkaas aan habboonin oo dhacay Eh, annagoo fulinayna runtii far- eh, amarka madaxweynaha iyo prime ministerka annaguna waajibaadkeena shaqo fulinayna labadaba waxaan ka qaadanaynaa tallaabada ku habboon dhankiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo war qoraala ka soo saaray shaqaaqadaasi ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay falkaasi ka dhacay garoonka isagoona wasaaradda amniga iyo heedaha kale ay qusayso faray inay baaritaan deg deg ah ay ku sameeyaan falkaasi si dhaqsi ahna sharciga loo horkeeno ciddii ka dambaysay ee ku lug yeelataa siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa dhankooda si weyn u dhaliilay shaqaaqadaasi ka dhacday garoonka diyaaradaha iyagoona eedda arrintaasi dhabarka u saariyey madaxda sare ee dalka waxaanay dhacdadaasi sidoo kale ku sifeeyeen natiijada ka dhalata marka laga baxo xindaabka sharciyada siday hadalka u dhigeen si kastaba shaqaaqadan u dhexaysay ciidamo ka tirsan nisa iyo shaqaalaha waaxda socdaalka ee garoonka diyaaradaha oo si weyn baraha bulshada loogu baahiyey ayaa ka dhalatay kadib markii heedda socdaalka iyo ciidanka nisa ay isku qabteen dad ajaaniib ahaa oo nisa u socday kuwaasi oo loo diiday inay gudaha u soo galaan dalka kadib markii shaqaalaha waaxda socdaalku ay ku doodeen inaanay hubin waxay yihiin ajaaniibtan iyo ujeedka socdaalkoodii hase yeeshee ciidankii nisa ayaa arrintaasi si weyn uga carooday halkaasina waxaa ka bilowday gacan ka hadal sababay dhaawacyo fudud iyo burbur soo gaara agabka halkii lagu dagaalamay iyadoo dhacdadaasi ay daqiiqado hakadgelisay howlihii garoonka diyaaradaha walow markii dambe ay wax weliba sidoodii ku soo laabteen cabdiraxfiid cabdisamad s b s muqdisho
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali